haatanna xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo hayaa wariyaha v o a jaamac bulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad xilligan oo kale toddobaad walba hawada ka dhegaysataan toddobaadkan qormadeenna waxaannu ku soo qaadanaynaa dib ugu noqoshada dugsiyada waxbarashada dunida inteeda badan waxaa dugsiyada waxbarashada dib loogu noqday inta u dhaxaysa toddobaadkii hore oo ahaa dhammaadkii bishii siddeedaad toddobaadkan iyo toddobaadka dambe oo ku aadan bartamaha bisha sagaalaad ee sanadkan dugsiyada waxbarashada dib looguma noqonayo oo keliya ee sanad walba waxaa bilaabo arday hor leh kuwo waxa ay ka gudbaan heerarka waxbarashada ee kala duwan halka dir kalena ay ka qalinjabiyaan heerka koowaad labaad saddexaad ee jaamacadaha hase ahaatee qormadeenna toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxbarashada hoose ilaa iyo bilowga heerka koowaad ee jaamacadda waxaa marti noogu ah macalin cabdisalaan shariif aadan oo b h d da ku diyaarinayo maadada waxbarashada labaatan sanana macalin ka ahaa isaga oo barayay afka ingiriiska deegaanada gobolka minnesota sidoo kalena waxa uu maamulo ku-xigeen ka yahay mid ka mida dugsiyada waxbarashada dhexe ee gobolkaasi macalin cabdisalaan kusoo dhowow v o a ugu horeyn salaamu calaykum aad baad mahadsantiin dhegeystayaal calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaat ciid wanaagsan marka koowaad marka xigana waxaad iiga warantaa maadaama aad muddo macalin soo ahayd iskuolna dhigaysay welina aad waxbarashadii ku dhex jirto dareenka ardayda iyo waalidiinta xilligan oo kale run ahaantii xilligan oo kale waa xilli dadka qaarkoodna farxad iyo yididiilo ay ku jirto qaarkoodna cabsi iyo maxaad la kulmi doontaan ay ku jirto laakiin guud ahaan ujeedadu waa waxbarasho waxbarashaduna waa sababta ugu weyn ay soomaalidu qurbaha usoo aaday waalid kasta haddii la weydiiyo maxaad qaxootinimo u doodatay ama dal shisheeye aad u aaday jawaabtu mar kasta waxaa weeye inay carruurteeda mustaqbal fiican hor ay waxbartaan marka maadaama ay waxbarashadu shay aasaasa tahay qoysaska soomaaliyeedna ay culays badan iyo dhibaato badan iyo ma nafiya maalba usoo horeen ay tahay runtii aad baad ugu mahadsantihiin voice of america inaad barnaamijkan aad diirada saartaan lala is-xusuusiyo sababta xusuusinta iyo dadku inay ogaadaan iyo didiilada iyo meesha ka yimaadeen meesha u socdaan qayb ayay ka qaadataa horusocodkooda iyo geedi socodkooda mustaqbalka macalin cabdisalaan aanu ku bilowna ugu horeyn waalidiinta ubadkoodu uu hadda ku hor leeyahay oo iskuullada oo dugsiyada waxbarashada ay ku biirayaan da ahaan ama deegaano ay waxbarasho aysan ku haysanin haba ka yimaadeen maxaad isleedahay ugu horreyn way mudan tahay oo muhiimadda waad siin lahayd waalidiintaas in ay ka warqabaan ilmahoodana la wadaagaan ha marka u horeysa inay iskuullada siiba maraykanka gaar ahaan gobolka minnesotan joogaa inay ogaadaan in iskuulladu naftarkooda waalidiinta u baahan yihiin carruurtiina u baahan yihiin marka inayna ka cabsanin oo ayna u arkin meel weyn ama system culus oo dhib badan oo ay ka cabsana noqonin laakiin ay iyaga xaq u leeyihiin ay xafiiska tagaan marka horeysaba ay isbaraan oo wixii macluumaad loo diyaariyey waalid kasta markuu tago melef baa loo dhiibi waxyaala badan ku qoran yihiin yani cuntadii gaadiidkii saacadda iskuulka la furay saacadda la xirayo meesha ilmaheda ku qaabilayaan arrimahaas oo dhan marka inay weydiiyaan oo qaar badanna shaqaale af soomaali ku hadla ayaa jooga haddii markaana iyagu af ingiriiska ay ku hadli karin inay shaqaalahaas ay codsadaan oo ay la fadhiistaan oo ay arrimahaas ogaadaan ta labaad inay iskuulka su-aalo weydiiyaan oo maamulka ay weydiiyaan waxbarashada tayadiina sida ay tahay haddii hore u dhigan jireen maxaa iska bedeli doona sanadkan cusub oon arki doonaa sababta waalidiintu ikhtiyaaro badan bay haystaan oo hal iskuul kuma qasbana oo meel kastay joogaan intaasoo fursad ayay haystaan marka iskuullada inay fiiriyaan heerkooda waxbarasho habka yani dhaqankii iyo akhlaaqiyaadkii iyo diintii iyo siday u ixtiraamayaan oo ay meel ugu sameynayaan ama waxay ugu talagaleen inay weydiiyaan qorshahooda iskuul ahaan marka waxyaala ugu horreeya inay ogaadaan ilmaha macalimiintooda iyo manhajkooda iyo wax maalinta ugu horeysa ama wiilka ugu horeya laga rabo inay weydiiyaan laakiin ayna cabsanin isku kalsoonaada xitaa luuqaddu haddayna aqoonin way codsan karaan cid tarjamta ama joogta ama telefoon lagu xidho marka arrimahaas inay ogaadaan macalin cabdisalaan shariif aadan aad ay aad ugu mahadsan tahay gaar ahaan meesha aad muddada ka shaqaynaysay inaad nooga bilowdo guud ahaan bal fiiri minnesoto ilaa iyo baydhabo dadka soomaalida ee ku dhegaysanaya carruurtoodana iskuullada ay bilaabayaan maxaa looga looga baahan yahay waalidiinta waalidiinta waxaa looga baahaya markasta horta caruurta inay dhinacna waa qeyba waalidkiibay saaranta guri ahaan yani gurigooda naftarkoodii iyo waxbarashada caruurtu way dareemayaan haddii laga jecel yahay haddii muxuu ahaa wixii ay u baahnaan agabka u baahnaan loo diyaarin karo de kulli waalid badanoo dan yarana way jiraan laakiin intay awoodaan waalidku fariinta ay ka muuqato ha noqoto inay waxbarashada jecel yihiin xataa haddayna awood dhaqaale haynin laakiin hadalka ay ilmaha kula hadlayaan habka waxbarashada uga hadlayaan waxyaalahaasuna carruurta way akrin karaan marka dhinaca horta waxbarashada inay tahay shay asaasi ah inay tahay wax horumar lagu gaari karo si kasta marka la isku celceliyo dadka waxbartay weeye dadka adduunka hogaamiya oo fursad fiicanna hela inkastoona markasta ahayn marka taasi waa mid xagga guriga iyo carruurta xitaa loo diyaariy meel ay wax ku akhriyaan iyo markay yimaadaan laga kaalmeeyo dhinaca kalena xaggii iskuulladii inay iyagana ay iska warhayaan sababtaa soomaali ahaan waagii annaga noogu dambeysay waalidku waxbarashada carruurta mayna ka warhayn jirin marka adduunku wuu isbedelayaa waxaan rajeynayaa inay waalidka iskuullada iska warhayaan oo waalidka iskuulkii ay tagaan carruurtooda ama baydhabo ha ahaadeen ama boosaaso ha ahaato ama yani gobol kastoo gobollada soomaaliya weyntu ay degto kenya etoobiya meel kasta ha ahaato marka iskuulkii iyo waalidka inay isku xidhnaan arrintaas aad bay muhiim u tahay Waa tahay.
in guriga kale ilmiinta cuntada siiyo la diro halkaan lagaga habo waa Waxbarashada tahay intaa ka weyn tahay haddii halkaas aanu ku dhaafno waalidiinta iyo ardayda ee dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta laftirkooda maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inay waalidiinta ay gacmo furan kusoo dhoweeyaan eh, ayna intayna imaanin ay qorshe lahaadaan bimacnaa muasasa waxaa weeye waxbarasho u furan marka sida meelaha kaleo businesskaba markuu qofku aadayo loo raaligeliyo soo dhowaan loogu diyaariyo iskuullada naftirkoodu inay diyaariyaan manhajka ay carruurta barayaan eh, waxyaalaha ay ku fiican yihiin oo dheeraadka ay u hayaan wixii kasoo horjeeda oo caqabaa ama culeys ay waalidkii iyo bulshadii la wadaagaan marka wadahadalka ayaa wax lagu xaliya waalidiinta naftirkooda iskuullada way taageeri oo wixii ay awoodaan oo dhaqaale iyo eh, tale iyo tusaalaha way ka kaalmeen haddii ogaadaan baahida meesha ka jirta waa tahay dhegeystayaal haddii hadda aad nagu soo biirtay waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wacitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku qaadaa dhigayno dib ugu noqoshada waxbarashada ama bilaabista dugsiyada waxbarashada ee sanad dugsiyeedkan waxaa noogu marti ah macalin cabdisalaan shariif aadan oo maamulo ku-xigeenka ah dugsi dhexe ee gobolka minnesota gaar ahaan waxa uu labaatankii sano ugu dambeeyey dhigayay maadada afka ingiriiska haatana waxa uu diyaarinayaa b h d da isaga oo waxbarashada ku takhasusayo Eh, waxaan eh, jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u baaqo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa deeqa cabdulaahi calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid ciid wanaagsan horta asxaabta Ciid- Aniga waxaa cid jooga wanaagsan kula cuntu bikheer kula caam maanta baqeer waxaa jooga magaalada gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis su-aasheeda koowaad waxay tahay macalinka inaan weydiiyo aan jeclahay macalin public school miyaa ka tahay macalin mase jaaldarka public school st paul symbol maasha allah public schoolka weli maysan samaysanin saan jeclahay aniga symbol ma ogi laakiin aniga carruurteeda waxay dhigtaan public school minneapolis mana lahan qayb loogu talagala carruurta xiliyada hadda qof walbaba diinuu leeyahay diinteena u khaaskaya oo salaada lagu tukado misanaa qaldan oo way leeyihiin in adiga kuweydiyaan jeclahay su-aashaasi ha waa su-aal fiican eh, walaal deeqa aad baad umahadsan tahay horta midaan inaan ogaano eh, iskuullada waxya- sababtay soomaalidu minnesota ugu soo badataba inay tahay iskuullada oo u furfuran waalidka iyo baahidooda iyo bulshada markaas ay u adeegayaan marka waxyaalaha ay soomaalidu ku jeclaysatay waxaa kamid ahayd inay u ogolaadeen eh, dadka diintoodii xagga cuntadii waagaa jirtay xagga gabdho xijaabka inay xidhaan eh, cuntada in wax- wixii xaaraan laga ilaaliyo oo intaan ogahay st paul hadda districtiga st paul wax kastoo xaaraana way joojisay maba ku jiraan yani doofaar iyo wax eh, xaaraan cuntada Eh, xagga salaadana way eh, iskuulladu dabcan waxay ku xidhan tahay waalidku siday ula xiriiraan oo u codsadaan laakiin qaanuun ahaan dowladda federaalka maraykanka ah waalidku xaq bay u leeyihin carruurtooda inay iskuulka ku tukadaan oo dastuurka maraykanka ayaa arrintaas qeexaya dowladdu eh, dastuurka wuxuu leeyahay eh, dowladdu yani diinna si gaar uma ta- taageeri karto ciddii diin lena xaq bay u leedahay diinteedii inay eh, iskuulladii carruurta ay joogeen ay cibaadadoodii ay ku gutaan marka iskuullada ma diidana eh, meel baa loo diyaariyaa laakiin haddii carruurta ku yar yihiin waxaa laga yaabaa inayna weli iskuulkaasi ka warheynin waalidkay markaa tawaajib saar intay maamul maamulka la kulmaan ay dhahaan ilmahaygu inuu tukadaan rabaa markaasay meel u diyaareen macalimiintii baa la hadlaya waktigiiba weysadii baa yani meel loo samayn meel ku tukadaan baa loo samayn marka nidaamku ma diidana yani dol- ama public ha ahaado ama charter ha ahaado waalid kastoo codsada xaq bay uleeyihiin marka haddii aad dhib kala kulantaan noo soo sheega ama aniga iyo ama cidda uqaabilsan ee iskuullada minneapolis ee arrimaha waalidiinta kala xiriira laakiin intaan ogahay carruurta ay ku tukadaan iskuullada wax dhibana kalama kulmaan aad ayaad u mahadsan tahay macalin cabdisalaan deeqana su-aasheeda waa uga mahad celinaynaa waxaad dhinaca kale wax nooga taabataa dhinaca diinta ayaad carabowday inay xaq u leeyihiin dadku inay diintooda si xor ah ugu dhaqmaan carruurta tukadaan ee cilmi ka bartaan meeshaasi marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad luqadda afka soomaaliga ma la baraa malase ogol yahay in ardayda dugsiyada waxbarashada ku badan dalkaasi maraykanka khaasatan gobolka aad joogta minnesota ma loo ogol yahay in ardada luqadooda la baro ha waa loo baahan yahay eh, eh, sanadka labada kun iyo afar iyo tobankii eh, golaha sharciga gobolka uu gudbiyey oo la dhaho leaps marka waa learning eh, eh, qaanuunka waa yani waa barashada af ingiriisiga iyo iyo luuqadaha kala duwan ayuu la xiriiraa marka qaanuunkaasi wuxuu leeyahay eh, maadaama minnesota ay lu- dad badan oo adduunka dacladiisa keen ay joogaan afaf badanna ay ku hadlaan afafkii in la ictiraafo la dhiiri geliyo maadaama gobolka shaqaalihiisu u baahan doono dad luqado kala duwan ku hadla marka waxaa la sameeyey markay qalin jebinayaan eh, sanadka labiyo tobnaad markay ka qalin jebinayaan inay imtixaan galaan afkooda hooye ah ardada ku gudubta shahaadadii baa loogu shaabadaynaya inay laba luuqad leeyihiin ama laba af ay ku hadlaan marka wuu cusub yahay sanadkii hore minneapolis sembol labaduba arday baa gashay dadkii waxaan ku jira imtixaanka diyaariyey waxna ka saxay marka eh, run ahaantii waxaa aan yaro dhibsaday in carruurteen in badan oo kamid a ayna imtixaankii ay ka cabsanayeenba ay isleeyihiin soomaaliguna ma gaarsiin heera imtixaan ku gashaan oo cadad kooban ay doorteen siiba oo arday cusub u badan oo waddanka ku cusub marka taa waa waalidiinta iyo innaga bulsho ahaan inaynu afkeenni hooyo dhiiri gelino Eh, ardaygana intay dugsiyada hoose dhigtaan in lasoo baro marka iskuullada qaarkood way leeyihin minneapolis way leedahay af soomaali waa lagu dhigaa sembol way leedahay teataradu eh, way leeyihiin laakiin carabi bay u badan yihiin inta badan af carabi bay doortaan marka innaga waxaad moodaa bulsho ahaan in afkeenni hooyo aynu ka seexanay oo runtii ay dhibaato weyn halkaa ka muuqato carruurta inayna isku kalsooneyn afkii hooyana ay luminayaan laakiin gobolka iyo waddankuba arrinta luuqadaha kala duwan in lagu hadlo waa muhiim Waaya.
Sababtoo ah, Eh, aad bay muhiim u tahay marka wala inoo ogole innaga ayaan ugu xidhantay innagaad moodaa bulsho ahaan inaynu arrintaa ka jiifno macalin inta aanan u gudbin eh, dhegaystaha kale waxaan jeclahay si kooban inaad dhegaystayaasha ugu faahfaahiso farqiga u dhexeeyo public school iyo charter oo adiga deeqaba aad ka dhawaajiseen Ah, dhinaca labaduba horta waa labaduba horta waa iskuul dowladeed weeye oo dowladda maraykanka ayaa lacagta iskuulka bixiso ilmuhu wax bi- eh, bilaash bay ku dhigtaan oo lacag ma bixiyaan waxay ku kala duwan mid horta waa public school marka af ingiriisaha markii la qeexayo waxaa la dhahaa traditional public school yani eh, dow- iskuullada dadweynaha oo eh, caadiga ah la yaqiinay marka kuwaasi waa kuwa yani sambole minneapolis baa kamid ah iyo gobol kaleed iskuulo badan baa ku yaala magaalo walba iskuulladeeda ilaa districtkeeda charterku isaguna waa heshiis ay gobolka iyo dadka fikradda wada ama waalidiin bay noqon karaan ama macalimiin bay noqon karaan adoo dad fikir cusub baan soo kordhin meelaba yaa gobolka heshiis la gelaya waxay dhahayaan taayadii waxbarashada wax ka bedelaynaa sidii baa markaas ay heshiis kale dhex gelayaan sidaas marka ayaa loogu furay oo loogu ogolaanaya badanaana waxaa taageero siisaa ama kafiil ka noqota ama jaamacad ama hay-ado loogu talagalay eh, loogu talagalay iskuullada inay la xisaabtamaan sidaas ayaa marka jaatarada lagu fura marka jaatarada marar badan waxaa dhacda inay eh, yani dad isku qoomiyada ama isku luuqada inay ardayda u bataan oo xagga ardaydii kala duwaneed ee qoomiyaad badan ka duwanaysa ayna ka muuqanin baa marar badan dhacda laakiin asal ahaan waa public iyaguna waa iskuul dowladeed weeye diin si toosa looguma dhigi karo oo s- xagga constitutionka iyo yani dastuurkii kala saaraya diinta iyo dowladda iyaga naftirkooda way waa saameynaysaa yahay xagga dhaqankiiya bay fursad u heli karaan oo haddii dee dadku dad isku duuban yihiin oo fikradoodii ay rabeen bay meel marin karaan waa mahadsan tahay dhegaystaha labaad aan u gacan haadiye dhegaysta adoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto fadlan kusoo dhowow barnaamijka waa ku dhowahay magaceyga waxaa waaye maxamed deeq cali jaamici oo jooga st paul minnesota waxaa weydii lahay mas-uulka meesha jooga een, waalidiinta een, waxbarashada ciyaalka u celinaya ma heli karaan intii iskuulka la xiro iyo iskuulka intaa la furay inta udhexeysa maadaama waalidiin badan oo aan aqaano ay ku wareersan yihiin micnaha qaabka cunuga isku cunugooda iskuolka u noqonayo waxyaabuhu u baahan yahay ama micnaha istahanwaa xagga iskuolka iyo waalidka uu ka dhexeeyo ma heli karaan qaarkeen soomaalida salo ama orientation ay qaataan inta iskuolka aan la furin ilmahooda waxay u baahan yihiin ama iskuolka markii ay tagaan looga baahan yahay ama maadooyinka ay qaadanayaan in laga kaabo oo isfahansiis dhexmara ardayda iyo iyo iyo waalidiintooda iyo macalimiinta meel ma iskugu imaadaan intay wada fadhiistaan ay ka sheekaystaan waxyaabaha iskuolka looga baahan yahay a su-aal fiican walaalka aad baad mahadsan tahay horta guud horta waxay ku xidhan tahay waalidka iyo iskuolka ilmihiisu aadayaan marka saan horeba usheegnay hadduu iskuol jaatar yahay jaatarka iyo maamulkiisa iyo waxay ugu talagaleen bay kala xiriiri hadduu yahay iskuullada dowla dadweynaha hadduu yahay iyagana sidoo kale iskuulka dadweynuhuna iskuol kaliya mea iskuulla badan sembol oo kale ilaa conton iskuol baa ku yaala marka ka gaarka ilmaha aadayaan bay ku xidhan tahay laakiin guud ahaan hadday carruurtaadu sembol aadayaan xafiis waxaa jira la dhaho xidhiirka waalidiinta iyo iskuullada nin soomaali aho maxamed daahir la dhaho maxamed daahir hadi la dhaho ayaa mas-uulka ah shaqadiisa dhan waa xidhiirka waalidka iyo iskuullada marka kulamo joogta ay qabtaan oo bil kasta ah guddi hoosaad ayaa jiro waalidiinta soomaalida ah iyo guddi guud oo bishii mare isu wada yimaadaan oo arrimaha waxbarashada laga hadlo marka tallaabada horeysa waa tii iskuulkaaga inaad ka bilowdo oo waxay ugu talagaleen kulley lista waxaa jirta wax lagaaga baahan yahay oo dhan baa jira la fadhiiso maamulka haddii ay shaqaalo adigu haddaad tahay qofda af ingiliis ku hadla adaaba toos arrimahaaga u dhamaysanaya haddii af soomaali u baahan tahayna waa lagu raadin qof tarjamaan ama waa lagu soo diri oo iskuolku kharash ay ugu talagaleen baa jira oo ay ka bixinayaan qofka tarjamaanka imaanaya ama khad telefoon ahoo lagu xidho ayaa jira marka wixii o dhan waa diyaar waxaa la rabaa waalidka inay iyagu tallaabadii qaadaan codkooda muujiyaan ayna cabsanin oo ay codsadaan xuquuqdooda arrintaas waa muhiim xaq bay uleeyihin inay ogaadaan macalimiinta shahaadada ay haystaan khibradda ay haystaan waxyaalaha yani muxuu ahaa iskuolkaasi uu leeyahay waxaasoo dhan marka waalidkay ku xidhanta si ay u codsadaan oo marka systemku markuu wen yahay waxaa laga yaabaa inuuna qof qof uga warhaynin laakiin dadka ciddii isu hadasha oo codsata ayaa xaqeeda helaysa dhegeystaha kale aan u gacan hadiya dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka aad iyo aad waa la socda barnaamijka walaalkii cabdisalaan iyo aad iyo aad yani waxyaabaha ka hadasheen waa aad iyo aad muxuuta u yihiin wax macluumaad yani dadka soomaaliyeed khaasatan dadka ku dhaqan goboladan minnesota deegaanada kala duwan ay ka faa'iidi karaan marka waxaa aniga intaa ku dari lahaa su-aal yani weydii laha cabdisalaan oo ah macnaha markii la sameeyo jaartarada iskuulaadka hadda khaasatan soomaalida community ahaan waxaa ka hadda la socoto dhowr dhowr yani jaartaro la sameeyey yani inta badan waxaa dhaco khilaafaad udhexeeya waalidiinta iyo macalimi maamulka iskuolka iyo dadka asaasay marka isleedahay yani khilaafaadkaas yani waxay qabad ku noqon doontaa in mararka la furo jaartaro kale ee soomaaliya leedahay ha waa mahadsan tahay kolley horta jaartarada horta waa fursad udhexaysa waxay udhexay waxay udhexaysaa private schoolka dadka iskuullada khaaskao lacagta lagu dhigto iyo kuwii public ah bay udhexeeyaan marka waa fursad kale oo waalidiintu ay waxbarasho ku heli karaan laakiin arrinta ugu muhiimsan ee waalidka laga rabo inay tahay waxbarashada jaartarada sababta loo furay waxa weye inay natiijo ka fiican keenaan kuwa kale oo dadweynaha ah inay barnaamij ay ugu talagalan ama science ha noqdo ama luuqada ha noqdo ama culture ha noqdo wixii barnaamijkii ay dhaheen waan dhigaynaa inay kasoo baxaan natiijadoodana ay ka fiicnaato kuwa kale maadaama ay cadad kooban ay yihiin dadkiina ay gacanta ku hayaan marka inuu hadda khilaaf yani beermo oo yani iyaga dhexda kusii qaybsamaan caafimaad ma aha marka in yani si wada jira wixii loo xalin karo la xaliyo dadaal badanna way jiraan natiijadana la fiiriyo qaar fiicanna way jiraan jaatarada guud ahaan qaar badan oo aada u liitana way jiraan oo marka dib loo fiiro taariikhda jaatarada minnesota ka bilaabatay shan iyo labaatan sano ayay hadda jiraan isku celcelis wax hadda weyn xagga natiija ahaan iyo waxbarasho ahaan ay soo kordhiyeen ma jiro yani qaar sida kuwa kale publicaba qaar fiican u jiraan qaar liitana u jiraan iyaguna waa lamid marka kulle waa un arrin ka socota gobolka iyo dadka waxbarashada ku mashquulsan guud ahaan mustaqbalka iyo tayada jaatarada marka maadaama fursaddan layna siiyey inaynu ilaashano dadku ay ilaashadaan macalimiinta wax ka dhigayana maadaama macalimiin badan oo soomaaliya oo license haysteen hadda jirin in iyagana ay si fiican ula dhaqmaan oo isfahmaan baa kulle muhiima marka insha allah oon waxyaalaha guud ee bani aadmiga ka dhici karaan filaya ani ahaan kulle hadda waxaan ogahay oo khilaaf dheeraada oo gooni oon ogaa ma jiraan laakiin waa fursad fiican oo in la in la ilaaliyo mudan oo oo runtii laga faa'iidaysto ugu dambayntii eh, macalin cabdisalaan shariif aadan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan rabaa su-aal laba qaybood aad noogu kala qaadayso inaad jawaab naga siiso dabcan inkastoo aad hore u sheegtay inaad waxbarashada hoose aad muddo ku jirtay laakiin mar haddaad waxbarashada b h d ku diyaarinaysid jawaabtaasna waad naga caawin kartaa ayaan isleeyahay waa mide ardayda waxbarashada hadda ku noqonaysa galaaska koowaad ilaa kan iyo labiyo tobnaad iyaga iyo waalidkood maxaa tala ah ood ku siinaysaa caqabadaha ka hor yimaada inay kula tacaalaan waa midda labaade ardayda galaaskii labiyo tobnaad dhammaysatay ee jaamacadaha ama macadyada u xaroonayo maxaad iyagana kula talinaysaa wixii caqabada ee ka hor yimaado inay kula tacaalaan waa su-aalo aada u muhiim ah Eh, tan hore oo eh, intan k to twelve kindergarten ilaa fasalka labiyo tobnaad oo iyagu yani inta hoose ah waxbarashada eh, dugsiyada caadiga ah runtii eh, arrinta ugu weyn aan arko aniga eh, walwalna igu haysa waxaa weeye car- caruurta iyo jididiiladooda iyo qaabiliyadooda waxbarashada waxaan ugala jeeda erigana motivation yani male arday badan oo kamida waxaad moodaa inay meel ay isku iskaga mashquulaan oo ay intay waqti kusoo qaataan ay soo laabtaan laakiin eh, tartankii iyo waxbarasho jacaylkii in badan oo kamida waxaad moodaa inuu ka muuqan waana dhibaato weyn oo jirto oo gobolkan aan joogno eh, farqi weyn ayaa udhexeeya ardayda cadaanka ah iyo ardayda laga tira badan iyo soomaalida ay ku jirto laga tira badan waxaa loo jeeda minorities wax la dhaho dadka african american madow baa kamid ah kuwa asia ka yimid baa kamid ah soomaalida marka kuwaas ayay ku dhex jirtaa marka arrintaana marar badan waxaa keenaya mararba iyagu waxay u aaneeyaan saboolnimaday u aaneeyaan ani ahaan taas kuma qanacsanin sababto soomaaliya waan ognahay ardayda saboolka ugu dadaal badneedba oo yani waxbarashadana ku fiicna laakiin arrintaas iyagu badanaa loo aaneeyaa Eh, marka ardayda haddayna diidiidla fiican lahayn oon u caddayn waxay u socdaan iyo mustaqbalkoodii iyo in isa soo saaraan waxbarashada qiimo weyn uma samaynayso marka maxaa inay maxaa lagu daweyn karaa yani waxaa lagu daaweyn karaa em, waxaan anu isleeyahay guriga naftarkiisa yani waxbarashada iyo sida loo arko iyo fariinta yani qoyska kasoo baxaysa waa waa- waa muhiim dhinaca kalena em, iskuullada naftarkoodii in la helo shaqaalo iyo dad yani dadkan ardaydan la muuqaala oo ama soomaali ha noqoto ama qowmiyaadka ha noqoto iyagana waxbarashadii ku dhex jira ee waalidkii iyo iskuulkiina isfahamsiiya ee marka ardaydana loo tuso inay yihiin dad muwaadiniina oon ahayn dad ajnabi ah oo yani soomaali ahaan soomaali america inay yihiin wadanku wadankoodii yahay hadday ingiriiska joogaan hadday finland joogaan haddii meel kastoo joogaanba wadankaas inay meel kuleeyihiin laakiin dad marti oo qaxooti ayna ahayn waxaad yeelan moodaa arrintaas identityga ama yaan ahaydo inay ardaydii qaar badan ay ku wareersan yihiin taana marka loo caday isma diidayso muslimna waa tahay eh, maraykanna waa tahay britishna waa tahay wax isma diidayaan marka Waa way tahay.
iskabayaan labadii diiladaas marka in motivationka kor loo qaado dhinaca kalena ardayda in loo diyaariyo meel akhriska marka guriga yimaadaan wixii kaalmo dheeraad u baahan yihiin haddii library la geynayo haddii macalin dheeraada loo qabanayo marka qaybta eh, dugsiyada hoose waa taasaan ku ku ja- ku jawaabaya tan jaamacadaha iyagana arrinta ugu muhiimsan ardaygu hadduuna isagoo diyaara dugsigii sare ka soo bixin diyaara waxaan ujeedaa yacni isagoo dhisan oo luuqadiisii iyo maadadii uu baranaya yani asaas fiican u haysa markuu jaamacadda galo dib bay kala kulmaan waxaa dhacda marar badan inay kalaasyo hoose oon loogu talagelin takhasuskoodii ay waqti badan ka qaataan lacagtii financialka dowladda ka helay halkaa kaga baxdo hadhowna ay dhexda ay ku banjaraan ama ay waxbarashadiiba ku nacaan qaybtan hoose intay ku jiraan dugsiyada hoose dhexe sare in aada loo soo dhiso ayay u baahan yihiin oo dhibka jira maraykanka ardayda lama rido si kasta u liito wuu iska socon ilaa uu ka qalin jabiyo marka isagoon diyaar ahayn qaar ba iyagoon diyaar ahayn oo waqtigoodii ciyaar iyo kaga soo lama bay jaamacaddii gelayaan taana marka waa mushkilo weyn oo runtii xal u baahan Eh, ardayda fiican oo dadaalaya waxay xaq u leeyihiin inay kala- koorsooyin waxaa jira jaamacadda u dhigmo oo ay dugsiga sare ku qaadan karaan marka waalidku inay kuwaas ka warhayaan ardayda fiican ay dhinacaas u leexiyaan si aan u niyad jabin waxbarashadii ayna eh, waxbarasho hooseyso jilicsan u noqonin waxaa kamid a barnaamij la dhaho em, a p advanced placement mid la dhaho i b international baccalaureate mid la dhaho college and schools yani iskuullada iyagoo joogay collegeka qaadanayaan barnaamij la dhaho p s u ama post secondary enrollment option oo jaamacadda ay kalaasi ku qaadan laba sano jaamacadda sii horumarsanayaan kuwaas oo dhan marka in inay- in in laga warhayo oo ay sii qaataan hadda iyagoo diyaara ay collegeka galaan ayaa marka kuwa jaamacadaha kula talin marka guud ahaan isku celcelis waxbarashadu waa aasaas xagga dhaqaale ahaan xagga tartanka adduunka ka jira takhasusaatka marka inaan la dhayalsanin oo ayna eh, la ogaado yani ardayga ka saaqado dugsiga sare ka hada inuuna fursad haysanin una rafaadi doo noloshiisa macalin cabdisalaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay hadaa mudan walaalkay dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waanu ku soo qaadanaynay waxbarashada dugsiyada ee dib loogu noqonayo oo uu inoogu martin ahaa macalin cabdisalaan shariif aadan halkaas ayuu inoogu eegyahay tan iyo kulantadeena dambena waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiisa leh